horta waxaan aad ugu faraxsannahay in maanta mas-uuliyiintii reer galmudug oo dhan madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii ninka la yidhaahdo golaha xukuumadda madax xukuumadda iyo guddoomiye ku-xigeennadii iyo mas-uuliyiintii kaleetee saraakiishu ay ku jirto iyo madaxdii deegaanka oo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenkii iyo gobolka iyo madaxda kaleete ee badan xildhibaanada labada dhinac oo maanta meeshaan loogu sameeyey qada qada sharaf ah taasoo loogu tala galay inay ay iskuna bartaan isuguna yimaadiin runtii arrin farxad leh oo aad u wanaagsan oo lagu naalloon karo oo maaragtay shacabka iyo madaxdaba ay ku wada faraxsan yihiin ayay ahayd runtii waana maalin ayada naftirkeeda xasuus mudan maxaa jira faa'iidooyinka la gaaray ayay ka mid tahay sida meediyaha aad hortiinna ku arkaysaanna dadku waa faraxsan yihiin madaxdu waa faraxsan tahay shacabka deegaankana way faraxsan yihiin waxaan raba keliya inaan inaan caddeeyo in qadada tan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug uu xafladda tan u dhigay in laysugu yimaado oo madaxda dowlad goboleedka galmudug iyo madaxda kaleete ee maamullada iyo shacabkaba inay intay isugu yimaadiin ay ku wada qadeeyaan oy isku wareystaan taasna waa midda hadda maanta aan ka mahad celinayo runtii sida sharafta leh ee looga soo qayb galay iyo iyo waxa meesha lagu bixiyey oo oo runtii aad u fiicnaay dadweynaha reer galmudug dhammaantoodna waxaan leeyahay halkaas ka ambaqaada farxadda hadda socotaayo ha socoto shacabkuna gacmaha ha isqabsado biyo sacbahaaga looga dhergaa waxaan rabaa bayaankaas inaan u gudbiyo galmudug waxay u baahan tahay midnimo iyo ishaysasho iyo waxay u baahan tahay qalbi wanaagsan iyo waxay u baahan tahay in shaqo laga qabto deegaankan deegaankan waa deegaan wax kaqabadkiisa uu sahlan yahay biyihiisu ay dhow yihiin macdantiisa iyo alaabtiisa kale ay dhowdahay nicmooyin badan oo aan gobollada kale haysan ayay haystaan waxaan aad ugu rajo weynahay in shacabka iyo madaxdaba ay u wada guntan doonaan oo ay maaragtay iyagoo ishaysta ay soo saari doonaan macdanta iyo iyo dahabka ku jira iyo biyaha ku jira iyo maaragtay saad og tihiinba wax laga sheekayn kara ma aha cusbadiyaa iska taallo oo adduunka dadka qaarkood lagu daaweynayo soomaaliya waxaan ogahay cusbada inta laga qaado ayaa dad lagu daaweeyaa runta markii la yidhahdo maxaa jira kuwa kale waxay leeyihin kiimikay leeyihiin oo waa dhacayaan ma dhacaysa midaan waxay leedahay qalabka kaleete ee dhulka ku jira ee aan laga sheekayn karin oo maanta aanan rabin inaan kaga sheekeeyo oo maalmo kale in laga sheekeeyo mudan shacabka waxaan leeyahay horumar wanaagsan midnimo wadajir intaasaan idinku boorina aad iyo aad aadna u mahadsantihiin runtii waa su'aal imaan karta laakiin arrinkani waa arrin dib heshiisiin ah oo runtii u baahan waa la bilaabay laakiin dhammaystir u baahan waa la wadaa meel fiicanayna maraysaa bilowga hore meesha ugu dhibka badanay ahayd inta kaleetoo dhan waa wax iska fudud oo runtii in la wada shaqeeyo keliya u baahan waana lagu guulaysan doonaa sansaanka socdaahina waa mid shacabka iyo madaxduba ay u midaysan yihiin tirakoobka waxaan rabnaa mar kale inaan ka sheekayno iyo sida ay yihiin iyo qaabkooda idaacadaha dambe ayaan kaga hadli doonaa aad aa u mahadsantiin
isku darkii labadii baarlamaan galmudugta midowday oo hore u ahaa galmudugtii hore iyo dowlad goboleedkii gobollada dhexe shalay ayaa la mideeyey baarlamaanadoodii kalfadhigoodii ay ka soo qayb galeen madaxa xukuumadda iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale geelxaaf iyo madaxa xukuumadda doctor sheekh maxshaakir cali xasan ay goobjoog ka ahayeen madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi carabey guddoonka baarlamaanka iyo mudanayaal fara badan iyo sidoo kale ka soo qaybgalayaal cajaanib ah aad iyo aadaan ugu faraxsannahay anoo ka mid ah xildhibaanada garabkii dowlad goboleedkii gobollada dhexe haddana ah xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka galmudugta cusub aad iyo aadaan ugu faraxsanahay qada sharaftan maanta uu noo sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed duaale geele xaaf qada sharaf aad u wanaagsanay ahaad farxaddii reerreenay ahayd waxay ahayd xafladda isku baranayeen xildhibaanada labada dhinac ku kala war qaadanayeen isku marxabaynayeen ku faraxsanaayeen qala sharaftan iyo munaasabadii shalay iyagoo ka sheekeynay hadalhayntu waxay ahayd sidee u aragtaa midaynta labada baarlamaan ayay xildhibaanadu inta badan isweydiinayeen aad iyo aadan aad iyo aad afkaar wanaagsan lasu dhaafsanayay waan ku faraxsannahay dib u heshiisiintuna sida uu sheegay guddoonka baarlamaanka hadda iga horreeyey si fiican ay u socotaa toddobiyo labaatankii nofembar ilaa iyo disembar lixdeedii ayay ahayd markii lagu saxiixay shirkii midaynta labada maamul muqdisho